إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluuqu lmaraam min adilati alaxkaam kitaabu salaa ayaan ku dhex jirnay baabu sifati salaa ayuu nooga bilaabanaa darsigeenna baabu sifati salaati salaada tilmaanteeda baabkii ka hadlaaya haadaa maxaluhu kan waa meeshii looga hadlaayey salaada allah subxaanah wa tacaala kitaabkiisuu ku amray oo aqiimu salaa salaada ooga oo toosiya nabigana sala allahu calayhi wasalam amarkaas ilaahay oo ah salaada toosiya waa uu sharaxay aad ayuu u sharaxay wuxuu ku sharaxay oo ku caddeeyey qowlkiisa iyo ficilkiisa intaba nabigu sala allahu calayh wasalam markaasuu ummaddana wuxuu ku yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada saad aragteen anigoo u tukanaya u tukada sidaad aragteen anigoo u tukanaya sidaas ayuu nabigu ummadda ku yidhi sala allahu calayhi wasalam marka waxaa waajibka ah qof kasta oo muslin ah inuu ku dadaalo salaadiisa inuu u tukado sidii nabigu u tukaday sala allahu calayhi wasalam qof kasta waxaa ku waajiba marka inuu sidii nabiga u tukado sala allahu calayhi wasalam oo uu barto salaadii nabiga saxaabadu aad ayay u raacraaceen nabiga salaadiisii waana soo guuriyeen ayagoo ku soo guuriyey waxa weeyaan qowl iyo ficilba ayna ku dhihi jireen dadka fiiriya aaninin tujiye salaaddii nabiguna tujiyey sala allahu calayhi wasalam can abi hurayra abi hurayra ayaa laga wariyey radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa qumta markaad istaagto uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam ilaa salaati salaada markaad u istaagto fa asbiq dhammaystir alwuduu'a weysaqaadka uma astaqbililqiblata kadibna qiblada isku aadi oo qaabil fakabir allaahu akbar dheh uma qara aqri maa tayasara macaka la jirkaaga wixii fuudaada min alqur'aani qur-aanka xaggiisa kaaga fuudaada uma markaad akrido ka gadaal irkac rukuuc xataa tadmayna ilaa aada xasisho raakican xaalaa tahay midkii rukuucsan uma arfac kadibnana soo kor noqo uma arfac kadibna soo kor noqo madaxa soo qaad xataa tactadila ilaa aada sinaato qaa'iman xaalaa tahay midkii taagan uma asjud sujuud xataa tadma'ina ilaa aada xasisho saajidan xaalaa tahay midkii sujuudsan uma arfac kor noqo xataa tadma'ina ilaa aada xasisho jaalisan midkii fadhiyo xaalaad tahay uma asjud sujuud xataa tadma'ina ilaa aada xasisho saajidan xaalaad tahay midkii sujuudsan uma afcal samee daalika arrinkaas fii salaatika salaadaada kullihaa dhammaanteed akhrajahu sabcatu toddobadiya soo saareen wa lafdu libukhaari lilbukhaariy lafdiguna bukhaari u sugnaaday walibni maaja ibnu maaja waxaa u sugnaaday biisnaadi muslim sanadka muslim xataa tadma'ina qaa'ima markuu yidhi uma arfac madaxa rukuucda ka soo qaad wuxuu yidhi xataa tadma'ina qaa'ima ilaa aad ka xasisho adoo taagan wa milu asagoo kalea ugu sugnaaday fii xadiidi rifaaca xadiidka rifaaca cinda axmed iyo wabni xibaan wa fii lafdin liaxmed lafdi imaam axmed u sugnaaday waxaa ku sugan faaqim soo toosi sulbaka dhabarkaaga xataa tarjica alcidaamu ilaa lafuu ay soo laabtaan welinasaa'iyi nasaa-i iyo waabi daawuudna waxaa u sugnaaday min xadiidi rifaaca ibnu raafic innahaa arrintu waxa weeye lan tatima dhammaystirmi maydo salaatu axadikum qof inin ka mida salaadiisa xataa yusbiqa ilaa uu ka dhammaystiro alwuduuca weysaqaadka kamaa amarahu llahu sidii ilaahay u amrayna uu dhammaystiro uma yukabir allaha alla uu weyneeyo kadib wayaxmadahu alla uu ammaano wa yuhniya calayhi alla uu ammaano wa fiihaa riwaayadaas waxaa ku sugnaa fa in kaana macaka la jirkaaga hadduu yahay qur'aanu qur'aan faqra aqri wa ilaa haddaadan qur'aan oqoon faxmadillaahi alla ammaan wa kabirhu alla u takbiirso wa hallilhu alla u towxiidso waliabi daawuuddana waxaa u sugnaaday uma qra aqri biummi lqur'aani faatixada iyo wa bimaa shaa allah wixii alla doono walibni xibbaanna waxaa u sugnaaday uma bimaa shiita kadib waxaa doonta akri xadiidkan waa xadiid weyn aad u faa'iido badan waa xadiidka caanka ah ee mashhuurka ku aho loo yaqaan xadiidulmusii'i fii salaatihi ninkii salaada ku cayaaray xadiidkiisii aa la idhahdaa ninkii xadiid waxa weyan salaada ku cayaaray ninkaas xadiidkiisii aa la idhahdaa saasuu caan ku yahay xadiidulmusii'i fii salaatihi aa la idhahdaa ninkii salaada xumeeyey ninkaas xadiidkii ka hadlayaa la idhahdaa marka xadiid aad u qiimo badan weeyo aad u ballaaran laba saxaabiyaana wariyaan laba saxaabi a wariyaan mid waa abu hurayra radia allahu canhu kan kalena waa rifaacata ibnu raafic ibnu malik alcajlaani labadaas saxaabi ayaa wariyaan marka alfaadiisa marka la jamciyo salaada arkaanteeda inta ugu badana caddaanay marka xadiidkaas alfaad kala duwan iyo riwaayado kala duwan ayaa lagu wariyey oo macnaha ruwaadda midba qaybuu xadiidkii ka wariyey marka la ysku dardaro oo la jamciyo waxaa soo baxaya salaada arkaanteedii oo dhammaystiran ayaa soo baxayda ayaa soo baxayda marka waa xadiid aad u muhiim ah wuxuu hormariyey riwaayadda abu hurayra kadibna midda rifaaca ayuu ku daray ayuu ku daray rifaaca waxaa la idhaahdaa waxaa la idhahda rifaacata ibnu raafic ibnu malik ibnu cajlaan alansaari alkhasraji ayaa la yidhaahdaa hooyadiis waxaa la yidhaahdaa ummu maalik bintu ubay ibnu salool waxay la dhalatay cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool ra-iisu munaafiqiin ayay hooyadiis la dhalatay marka saxaabigan rifaaca wuu ka qayb galay dagaalkii beder iyo uxud iyo dhammaan goobihii rasuulku uu xaadiray sala allahu calayh wasalam beder waxaa kala qayb galay laba wiiloo la dhalatay oo midna wuxuu ahaa khallaad ibnu raafic midna maalik ibnu raafic aabbahood wuxuu ka mid ahaa saxaabadii ka qayb galay baycatulcaqaba labadii baycaba waa ka qayb galay laakiin beder inuu ka qayb galay khilaafa ka jira khilaaf ayaa ka jira rifaacata ibnu raafic wuxuu dhintay afartan iyo kowdii ama afartan iyo labadii hijriyada afartan iyo kowdii ama afartan iyo labadii hijriyada labadaas sano ayaa khilaafaa ku jira waa khilaafadii mucaawiye awalkeedii weye lixdan iyo kowdii iyo lixdan iyo labada miduu dhintayba can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi idaa qumta markaad u istaagto ilaa salaati salaada fa asbiqi lwuduu'a weysaqaadka dhammaystir ka intaas waxay tusaydaa inay waajib tahay qofka tukana inuu weysaqaadka dhammaystiro oo si aad u kaamil ah uu u weyse qaata inay waajib tahay uma markaad weyse qaadato ka gadaal istaqbil ilqibla qiblada qaabil xagga qiblada u jeeso markaad weyse qaadato ka gadaal taasna waxa weeyaan waa arrin kale oo iyadana shuruudu salaa ka mid ah qofku intuusan salaada xiran waa inuu xagga qiblada u jeesto oo xaggaas qiblada uu qaabilo waana soo marnay marka istiqbaalu qiblaha uma istaqbil ilqibla qiblada qaabil fakabir markaas kadib takbiirso waxaad tidhahaa allaahu akbar dheh kabir macnaheeda waxa weeyaan allaahu akbar oo dabaraani ay ku sugan tahay inuu nabigu yidhi uma yaquulu allaahu akbar marka kabir waxaa loola jeedaa allaahu akbar lafdigaas inuu yidhaahdaana waajib ah waa rugni oo aan salaadu xirmayn hadduusan qofku la imaan lafdi kalena lama imaan karo sida jamaahiiru ahlicilmi ay mareen lafdi kale lama imaan karo lafdigaasaa waajiba inuu la yimaado oo ah allahu akbar waxaa sidaas khilaafay waxa wayaan abu xaniifa abu xaniifa asagu qabaa lafdi kastoo weynayn ilaahay tusaa waa ku xirmi hadduu iska yidhaha allahu ajal ama uu iska yidhaahdo allahu acdamu saasuu qabaa laakiin waxaa la idhaahdaa idaa jaaa alahar batala nadar mar haddii xadiid la hayo oo raadkii nabiga la hayo ra'yi wadaad waa u dhammaatay waxa weeyaan waxaa waajiba allahu akbar in la yidhaahdo mana ku xirmaydo salaadu waxa weeyaan alfaada kale oo ku macnaa ma ku xirmaydo ee lafdigaasaa waajiba maxaa ilaha xadiidta saxiixa ayuu ku sugnaaday marka ka kabir waa sidaas waxaan rabaa sao qiblada ku jeeda inu allah akbar yidhahdo uma qra aqri maa tayasara wixii fududaada macaka la jirkaaga oo min alqur'aani qur'aan wixii kuu fududaada kadib aqri waxa weeyaan bacda qiraa'ati alfaatixa oo waxa weeyaan waxaana tusaya inay sidaas tahay waxa weeyaan riwaayadda abi daawuud oo ah oo ku sugnaatay uma qra' biummi alqur'aani wa bima shaa allah iyo riwaayadda ibni xibbaan oo ay ku sugnaatay faatixada aqri uma bima shita uma bima shita riwaayadahaaska ah fasiraya middan marka marka la leeyahay uma qra' aqri bimaa tayasara wixii kuu fudaada macaka la jirkaaga oo min alqur'aani qur'aanka ah waa bacda qiraa'ati alfaatixa markaad faatixada aqri sida riwaayadda abi daawud iyo ibn xibaan ay tusayaan markaad akrido kadib qur-aanka wixii kuu fudaado aqri marka waa qiraa'adii ka dambeyday faatixada taasuna laba shay tusaydaa faatixada iyada qofku khiyaar ma leh hadduu yaqaan waxaa laazim ku ah inuu akriyo qur-aanka ka dambeeyna qofku khiyaaru leeyahay meeshuu ka qabsanayo wuxuu akrinaya taasay tusayda marka faatixada waa rugni laa tasixu salaatu biduuniha waa rugni aan salaadu ansaxayn ka sokay waxa weeyaan qiraa'ada ka dambaydaana waa sunno ee waajib kuma ahan maxaayla khiyaarka qofkaa lagu xihay wixii kuu fududaaba iska aqri wixii ilaahay doono aqri waa sidaas waa qofkii faatixada yaqaan qofkii aan faatixada aqri oqoonin asaga waxa weyan qur-aanka wuxuu ka yaqaanu akrina duusan qur-aan oqooninna markaas wuxuu leeyahay subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila biاllaahi alcaliy اlcaiim taasuu akrina taasuu akrina markaa saddex marxalo weeye faatixada laazim ah hadduusan faatixo aqoonna waa inuu qur'aan kale akriyo hadduusan qur'aan aqoonna waa inuu adkaarta akriyo saddexdaas sidaasay kale yihiin sidaasay kale yihiin uma qra aqri maa tayasara wixii fudaada macaka la jirkaaga min alqur'aani qur'aanka ah aqri maa bacda alfaatixa maxaa yale faatixada iyada waa laazim axaadiista qaybna waa noo imaan doontaa waxaa ku sugnaaday abu daawuudka riwaayada umirnaa an naqra'a bifaatixati lkitaab waana la amray wixii inaan aqrino faatixat lkitaab wamaa tayasara kadibna wixii fududaada marka markaad khiyaarka leedaha wixii fududaada laleeyahay waa bacda alfaatixa bad afaatixa wey uma arkac rukuuc xataa tadma'ina ilaa aada xasisho raakican xaalo aad tahay midkii rukuucsan waxaa la rabaa kadib rukuuc ilaa rukuucdaas aad ku xasisho ilaa aada rukuucda ku xasisho rukuuc marka rukuucda qofka waxa weeyaan waxaa laasim ku ah dhowr arrimood rukuucda sharciga ah ee qofka waajibka ku ah waa dhowr arrimood waxaa la rabaa horta kow inuu dhabarkiisa soo laabo oo gacmahana jilbaha saaro taas ayaa waajib marka koobaad ku ah sidaas ayaa waajib ku ah inuu inta dhabarka soo laabo uu jilbihiisana saaro labada calacalood taas ayaa waajib ku ah markaasna dhabarka uu laabana waxaa la rabaa inay sinaadaan dhabarkiisa iyo madaxiisa oo laba sifo uu iska ilaaliyo inuu madaxa laalaadiyo iyo inuu madaxa kow taago labadaba inu iska ilaaliyo madaxa iyo simaha inta ka dhexa waa inay siman yihiin qofka marka uu rukuuco sidaas inuu isku jebiyaa la rabaa ee uusan qaanso iska dhigin inuu qaanso iska dhigaa la diida qaanso lama ogola qaansadu saas iskugu laabantahay saas waa inuu dhabarkiisu noqdo oo dhabarka haddii biyo looga shubo aysan biyahaasu horena u daadeen gadaalna u daadeen sida dhabarkiisu u sinan yahay oo labadaas sinood ilaa halkaas jeegada ah waa inay saas u siman yihiin madaxa xataa inuusan hoos u laalaadin korna u taagin saas qof u simanaa la rabaa ta si dhaba isku jabiyo saas ayaa la rabaa oo laazim ku ah waxyaalaha kaleeto laga rabaa rukuucda waxay tahay markuu qofku rukuuco gacmaha inuu ku qabto waxa weeyaan labada jir oo uu nab ku siiyo sidii qof celinaayo oo kale taasna waa laga rabaa marka wuxuu ku yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam uma arkac rukuuc xataa tatma'ina ilaa aada xasisho raakican xaalatay marka halkaasna waxay kutusaydaa rugniga rukuucda ictidaalka sujuudda fadhiga labada sujuudood udhaxeeya waajib waxaa rugni walba inuu qofku ku xasilo inuu xasilo oo rukuucdu waa rugni xasiliduna waa rugni kale isku rugni xataa maha inaad rukuucdaa rugni weeye inaad xasishaana waa rugni kale xasishka xasilkaas ayay ahlucilmigu isku qabtaan maxaa lagu miisaama lagu qadari ahlucilmiga gabal waxay idhaahdeen waa aqalu sukuun waxaa la rabaa qofka markuu rukuucda soo aadaya waa dhaqdhaqaaqayo marka uu rukuucda ka kor noqonayana waa dhaqdhaqaaqa labadaas dhaqdhaqaaq waa inay kala go-aan oo xasil u dhexeeyo waa in mar xarakaadku ka dhammaado jirkiisa inta ugu yar taasay yidhahdeen ahlucilmiga gabal ahlucilmiga gabalna waxay yidhaahdeen maya waxaa ugu yar qadarka adkaartaahoo ku soo aroortay oo rukuucdoo kaleeto subxaana rabbiya alcadiim aa ku soo aroortay marka taas ku soo aroortay intuu dhahayoo kale waajib ku ah waa in intaas uu leeyahay subxaana rabbiya alcadiim waa inaan wax dhaqaaqa jirku samaynayn marka labadaas qowl ayay ahlucilmigu ka leeyahy labada qowlna xoogaa waxa weeyaan khilaafkaas imaara ka dhalanayda oo waxa weeyaan amara ku jirta ama xuna ka dhalanaya dii la yidhaahdo waa un in xasil uu sameeyo dii qofkii uu marka markuu rukuuco dhaqdhaqaaqu ka dhammaado intuu raba ha la ekaadee salaadiisu waa ansaxa laakiin haddii la yidhaahdo qadarkii ahaa subxaana rabbiya alcadiim waa inuu rukuucda ku xasilo hadduu adkaartii halmaamo inta xasilana salaadiisi ma ansixina laleeyahy maxaa yl qadarkii loo gooyey lama hubo inuu la yiri calaa kulli xaal marka qadarkaas aad way muhiim u tahay inuu qofku uu xasilo oo markuu rukuuco dhaqdhaqaaqa uu joojiyo oo uu ku xasilo ilaa adkaartaas uu akrinayo sharciga ah uma arfac kadibna soo kor noqo marka rukuucda waa inuu madaxa ka soo qaado xataa tactadila ilaa aada sinaato qaa'iman xaalata mid taagan marka aad rukuucda madaxa ka soo qaado waa inaadan hore ka sujuudin ee aada sinaato ilaa aada noqoto qof taagan aada noqoto oo maxaa la diidaa sida in badan ay waxa weeyaan salaada u xadaan oo markuu rukuucda saas oo yidhaah inta himliyuu hore ka laabto eber weeye salaada qofkaas ma tukan mana ansixin salaadiisu mana ansixin sababtoo a ninkaa nabigu la hadlayo sala allahu calayh wasalam oo uu ku dhahayay hadalkan mar idaa qumta ilaa salaa uu leeyahay oo la la khidaabaya nabiga sala allahu calayh wasalam ninkan waxaa la yidhaahdaa khalaad ibnu raafic aa la yidhahdaa khalaad ibnu raafic waa ninka loo yaqaano xadiiu musii salaata ninka salaada xumeeyey w ninkaas khalaad ibnu raafic nabiga ayuu masjidka isagoo ku jiruu soo galay nabigoo masaajidka ku jira sala allahu calayh wasalam ayuu ninkaasu soo galay waa tukaday markuu salaadii ka baxayo nabiga salaamay sala allahu calayh wasalam nabigu salaamtiiyuu ka ridiyey wuxuuna ku yidhi irjic fasalli fa inaka lam tusalli orod talaabee soo tuko maadan tukanin ninkii waa laabtay waa soo tukaday waa u yimid markuu salaaddii ka baxay markaasuu salaaminta ka ridiyu ku yidhi salli fa inaka lam tusalli orod soo tuko maadan tukanin waa laabtay laba rag oo kale tukaday waa mar saddexaad waa u yimid wuxuu ku yidhi nabigu salli fa inaka lam tusalli maadan tukan qofku hadduusan arkaanta la iman ma uysan tukan waxaa la leeyahay ma aadan tukan markaasuu dhaartay oo uu yidhi ilaaha xaqnimo kugu soo saaran ku dhaartay ee inaanan hagaaji karin intaas aan sameeyey in aan ahayn maxaa marka markii hore uusan tukanba nabigu ugu sheegi waayey waxay yidhahdeen ahlucilmigu wuxuu ugu sheegi waayey laba arrimood hadduu halmaamay oo markii hore isagoo iska halmaansan uu salaada fudayd ku tukaday wuxuu rabaa inuu soo xasuusto oo dib isku soxo hadduusan halmaamine jaahil uu ka yahayna waa inuu u hiloobo oo jeclaado in wax la baro si aysan uga fakan silmaanta la siiya dib marka hore si fudayda mogta lagugu siiyo tacliimta inaad iska halmaantaa dhici karto markuu hiloobo dhaartay sidaa si aan ahayn inuusan garanayn markaasaa nabigu baray sala allahu calay wasalam marka ninkaasna wuxuu ka tegayay waxay dhahdeen ahlucilmigu waxay ahayd xasilka marka qofka aan xasilin oon rukuucda ku xasilin oon ictidaalka ku xasilin qofkaas ma tukan salaadiisuna ma ansixin waa rukni marka uma sjud sujuud ictidaalka markaad ictidaasho kadib sujuud xataa tadma-ina ilaa aada xasisho saajidan xaalaad tahay midkii sujuudsan waa inaad sujuuddo markaad sujuuddo ka gadaal xasisho uma arfac madaxa soo kor yeelo soo fadhiiso oo sujuudda madaxa ka soo kor yeel xataa tadma-ina ilaa aada xasisho jaalisan xaalata mid fadhiya fadhigii labada sujuudood udhexeey waa inaad fadhiisato fadhi aad ku xasishay maalinta saa soo tira haddana ku laabato salaadaadu waxba kama jiraan uma sjud sujuud xataa tadma-ina ilaa aada xasisho saajidan xaalata mid sujuudsan waa sujuuddii labaad markuu intaa salaadii u sheegay nabiga sal اlahu alيه wasalam uu wuxuu ku yidhi uma afcal samee daalika sidaas aan kuu tilmaamay fii salaatika salaadaada ku samee kulliha dhammaanteed salaada kulligeed laba macnaaba waa loola jeedaa ragcadaas aan kuu sharaxay rakcaadka ka dambeeya sidaas u samee iyo salaada hadda aan kuu sharaxay salaadaha ka dambeeyood mustaqbalka tuka doonto sidaas u tuko akrajahu sabcatu toddobadaa soo saaray lixda umahaad sita loo yaqaan iyo axmed walafdu libuhaariy usugnaaday walibni maaja ibni maaja waxaa usugnaaday biisnaadi muslim sanadka muslim xataa tadma-ina ilaa aada xasisho qaa'ima oo waxay taasu ka bedel tahay la xadiiska horan akrinay waxay ahayd uma arfac madaxa soo koryeel oo madaxa soo qaad xataa tactadila qaaiman u ahaa lafdigii hore lafdigan ibni maajana xataa tadma-ina oo tactadila badelkeeda wey tactadilo bedelkeeda xataa tadma-ina qaa'ima marka lafdigaanaana ka macna dheeraa bay yidhaahdeen ahlucilmiga gobolkood oo waxa weeyaan dumaaniinadu waa ictidaal iyo waziyaada oo qofku inta soo istaagay ayuu kuna xasilay wa milu lafdigaas ibnu maajo oo kalea fii xadiidi rifaaca ku sugnaa kaas waa xadiidka abu hurayra waa isku xadiid laakiin laba saxaabiya warinayeen marka sidaas hore abu hurayra u wariyey waxaa kaloo sidoo kale u wariyey fi xadiidi rifaaca cinda axmed iyo wabn xibaan sidoo kale u wariyeen oo ayagana xadiidka rifaacana waxaa ku sugnaaday waxa weyan axmed iyo ibn xibaan agtiisa xataa tadma-ina qaa'ima saasay u wariyeen wa fii lafdin liaxmed waxaa ku sugnaa faaqim toosi sulbaka dhabarkaaga waa markaad rukuucda madaxa ka soo qaado dhabarkaaga toosi xataa tarjica ilaa ay laabato alcidaamu lafaha lafaha dhabarka ilaa laf walbaa meesheedii gasho xariirkii awel kala baxay waa inuu isgalo laf walbaaba meesheedii ku fadhiisato marka waxaa la diidaya inta xoogaa issoo humaajido inaad haddana laabato oo sujuud aado weli nasaa-i nasaa-iya wa abi daawuud waxaa usugnaaday min xadiidi rifaaca ibnu raafic kii horena wuxuu ahaa xadiidka abi hurayra xadiidka rifaaca ibnu raafic inahaa arrintu waxa weeye lan tatima dhammaystirmi mee salaatu axadikum qof idin ka mida salaadiis xataa yusbiqa ilaa uu ka dhammaystiro alwuduu'a weysaqaadka kamaa amarahu llahu sidii alla u amray uma yukabir allah alla uu weyneeyo allahu akbar uu yidhaahdo wayaxmadahu alla u ammaano wayuni calayhi alla u ammaano marka tan maxaa loola jeedaa wayaxmadahu wayuni calayhi waxaa loola jeedaa qofkii aan faatixada oqoon qur-aan kalena aan oqoon ayaa sidaas yeelaya sidaas wey sida loola jeeda waxa weeyaan qofkii faatixada yaqaan faatixa waajib ku ah qofkaan oqoonin ee qur-aan kale yaqaana qur-aanka kaloo akrinaa qofkii aan qur-aanka kale oqoon qofkaas ayaa waxaa la rabaa marka uu allahu akbar yidhaahdo inuu waxa weeye uu markaas ilaahay ammaano oo uu yidhaahdo allahu akbar alxamdu lilah amase sidaan sheegnay subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah wallahu akbar inuu sidaas yidhaahdo weeye inuu sidaas yidhaahdo wey oo u akriyo bacdu ahlilcilmina waxay yidhahdeen maya hadda waxaa loola jeedaa uma yukabir allah allu weynayna wayaxmadahu wayusni caleyhi iftitaax ayaa loola jeeda ducaa iftitaax ila ducaa iftitaaxa ilaah ammaanidaa ku jirta laakiin sida sawaabka riwaayadaha gobol ayay ku sugnaatay waxa weyan faatixada akri marka qofkaan faatixada oqoonin ka gadaal waxa weeyaan inuu tan akriyo ayaa loola jeedaa marka xamdigan iyo ammaantan waxaa loola jeedaa adkaartaas in la akriyo qofkii aan garanayn faatixada wa fiihaa riwaayada nasaa-i iyo abu daawuud waxaa ku sugnaaday wa fiihaa riwaayada abu daawuud iyo nasaa-i waxaa ku sugnaaday fain kaana macaka la jirkaaga qur'aanu hadduu yahay faqra aqri wailaa waa kana tana caddayna markaa ma ujeeda riwaayadaana fasire tanaa kuu fasire fain kaana macaka la jirkaaga qur'aanu qur'aan hadduu ahaaday faqra aqri wailaa haddaadan qur'aan aqoon faxmadilaahu alla ammaan wakabirhu alla weynee wahalilhu ilaahay u tawxiidso laa ilaha illa allahu dheh ka tanaa fasirayda riwaayadaana riwaayadaau fasirayda waxaa laga hadlaya wayaxmada wayuni alayhi inay tahay qofkii aan faatix aqoon inuu bedelkeedii aqriyo ee iftitaax hadda laga hadli maaha waliabi daawuuda waxaa usugnaaday uma qra aqri biumi lqur'aani faatixada wa bima shaa allahu kadib wixii alla doono tanona riwaayadan waxay fasireen riwaayadii hore abu hurayre oo dhan ay fasireen oo marka waxa weeyaan laleeyahay waxa weeyaan maa tayasara macaka waxaa loola jeedaa waa bacda alfaatixa wixii faatixada ka dambeeya wey waxa aad doonto markaad aqrina ama wixii kuu fududaado walibni xibbaanna waxaa usugnaaday uma bima shita macnaha ibni xibbaan waxaa usugnaaday uma qra biumi lqur'aani qur-aanka hooyadiis akri waa faatixada uma bima shita kadib waxaad rabto fatana aad marka riwaayadahaasa usii fasiraya oo cadaynaya marka oo caddaynaya wa can abi xumayd asaacidi waxaa laga weriya radia allahu canhu qaala abi xumayd asaacidi wuxuu yidhi ra-aytu nabiya nabigaan arkay sala allahu calayhi wasalam idaa kabara allahu akbar markuu yidhaah jacala wuxuu yeeli jiray yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi labada garab ku-aadkooda wa idaa rakaca markuu rukuucana amkana waa ku qaban jiray yadayhi labadiisa gacmood min rukbatayhi labada jilib uma sahara waa laabi jiray dahrahu dhabarkiisuu laabi jiray fa idaa rafaca markuu kor soo qaado raasaw madaxiisoo rukuucda ka soo qaadana istawaa waa sinaa jiray xataa yacuuda ilaa uu laabto kullu faqaarin laf kastoo dhabarka ka mid ah makaanahu meeshiisii uu ku laabto fa idaa sajada markuu nabigu sujuudo wadaca wuu dhigi jiray yadayhi labadiisa gacmood hayra muftarishin asagoon goglanayn walaa qaabidihima aana faraha laabayn wastaqbala nabigu waa la qaabili jiray biatraafi asaabici rijlayhi labadiisa lugood farahooda foodooda alqiblata qibladuu ku aadi jiray wa idaa jalasa markuu fadhiista nabiga fi ragcatayni laba ragco salaada waxa weeyaan afarta ragca ama saddexda ragca oo labada atixiyaad leh hadduu laba ragco markuu dhammeeyo fadhiisto jalasa nabigu waa fadhiisan jiray calaa rijlihi lugtiisuu ku fadhiisan jiray lugta alyusraa bidixda ah wa nasaba waana taagi jiray nabigu alyumna lugta midigta ah wa idaa jalasa markuu fadhiista nabigu fi rakcati alaakhira ragcada ugu dambayda qadama waa hormari jiray rijlahu lugtiisa alyusraa bidixda ah wa nasaba waana taagi jiray aluqraa lugta kaloo midigta ah waqacada wuxuuna ku fadhiisan jiray calaa maqcadatihi baridiisa akhrajahu bukhaari ayaa xadiidka soo saaray xadiidkii hore waxaa nabigu ku tilmaamayay sala allahu calayh wasalam salaada qowl qowl ahaanuu ku tilmaamayay salaada nabigu sala allahu calay wasalam tanna waa ficilkiisii qaabka u tukanayay marka waaa waxay kutusaydaa taasna tartiib wanaagga xaafid ibnu xajar marka hore xadiidkii hore ee waxa weeyaan xadiidkii abu hurayra iyo raafic waxay ahaayeen rifaacata ibnu raafic aan rabaa rifaacata ibnu raafic iyo xadiidka abu hurayra waxay tilmaamayeen nabigu qowl uu ku tilmaamayay oo wuxuu salaada u tilmaamayay ninkii khallaad ibnu raafic ahaa ee loo yaqaan almusia salaati ninkaasuu u tilmaamayay qowlay aheed haddana waxa weeyaan saxaabadiya waxay tilmaamayeen ficilkii nabiga siduu u tukaday markaad marka qowlkii iyo ficilkii isku darto salaadiio cad ayaa kuu soo baxayo salaadii nabiga sala allahu calayh wasalam qofka marka danaynaya ee niyadda feecan leh ee raacraaca wuxuu soo saaraya salaadii nabiga oo aad ugu cad marka aada ugu cad xadiidka waxaa wariyay abi xumayd asaaidi abi xumayd asaacidi ibnu sacad alansaari alkhasraji ala idhaahdaa waa reer khasraj waa ansaari wuxuu dhintay khilaafadii mucaawiye aakhirkeedii markay lixdankii aheed ayuu dhintay khilaafadii mucaawiye aakhirkeedii waa lixdankii hijriyada ayuu dhintay wa can abi xumayd ayaa laga wariya saaciidiya radia allahu canhu qaal raytu nebiya nabigaan arkayu sala allahu calayh wasalama idaa kabara marka allaahu akbar uu leeyahay jacala wuu yeeli jiray yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi labadiisa garab ku-aadkooda idaa kabara markuu nabigu allahu abar leeyahy marka salaada nabigu allahu abar uu ku xidhan jir wax kale kuma xidhan jirin marka uu allahu akbar leeyahay labadan gacmood labada mankibuu ku aadi jiray mankib maxaa la yidhaahdaa mankib waxaa la yidhaahdaa ra-sulkatif waa garabka foodiisa ra-sulkatif waa garabka foodiisa qaamuuskao kale wuxuu idhaahdaa mujtamicu ra'si alkatif waalcadud waa garabka iyo cududdu laftaas ay ku kulmaan meesha ay ku kulmaan garabka foodiisa iyo cududda marka nabiga sal اlahu alيه waslm markuu salaada takbiirsanayo labadan gacmood kor uu soo qaadi jiray marka ilaa uu soo gaadhsiiyo ku aadiyo labadan garab foodooda meeshaas labada garab foodooda ah ilaa uu ku aadiyo sacbada dhabarkooda waxaw farahan kale fogayma iskuna dhejima sida alla abuur u dayna laakiin inta waa inuu ku aadiya ka meeshaas waxaa dareemayna inay nusan yihiin dadka allahu akbar iskale amase allahu akbar iska laho gacmaha iska tuurayo wuxu waa cibaado miisaan in lagu wadaan rabaa miisaan in lagu wadaan rabaa maahan wax iska cayaar iska tuur ma ahan marka waad aad baad uga murgaysaa markaad aragto ummadda siday u tukanayaan waxa waya midba mid mid saasuu leeyahay saasuu leeyahay mid saasuu iska leeyahay waxaaso dhanna waa wada khalad waana mukhaalafatu sunna waxaa la rabaa inaad ku aadido labadan garab foodooda inaad ku aadido labadan sacab marka taas u qasaday rabtaa kuma imaan karto caado kuma imaan karto caado kuma imaan caadadooda iska sideedaan ee waxaa la rabaa u qasad oo labadan gacmood inaad ku aadido labada garab ku aadkooda inaad ku aadido waxaa sugan oo kale oo xadiidka waail ibnu xijri ka sugan nabiga sal اllahu calayhi wasalam inuu waxa weeyaan mar ku aadiyey labadan gacmood furuuca udunayhi labada dhegood balaqooda labada dhegood meesha u jilicsan u hooseyda oo gabdhuhu dahabka ay ku xirtaan halkaas inuu nabigu ku aadiyey taasna waa jirta maxaa markaas seelo laba dariiqa ay culammadu mareen qaar waxay yidhaahdeen nabiga sala allahu calayh wasalama afcaasha uu marna si u sameey marna si u sameeyo waxay ku tusaydaa waa ikhtilaafka la dhihi jiray ikhtilaafu tanawuc marka kana maraad samayna waa sunna oo kanaad mar samayne mar kalena kanaad samayne koranta usoo qaadaa dhegta balaqeeda gaadhsiine marka waa laba sunno midna mar same midna mar same dariiqadaas waana dariiqada ugu sawaabsan ahlcilmiga kale gobod kalena waxay yidhahdeen maya farta waa inay gaarto dhegta suulkiina ku aadan yahay garabka hal maraa la isku samayna hal mara laakiin hal mar inuu isku sameyn lama hayo hal mar nabiga isku sameyn lama hayo mar haddaan la haynin waa inaad tanna mar samaydo ood mar ku aadido marna aad waxa weya tan samaydo wax yar hoos uga dejido sidaasaa sida sawaabka ah tan kale xadiidkan daahirkiisa waxaad moodaa allahu akbar inuu dhahayay kadibna gacmaha kor u qaadaya salaadda markuu xihanayo dhowr gooraan gacmaha kor loo qaada laakiin salaadda xidhashadeeda hadda marayno allahu akbar inuu ahaa sidaasaad moodaa allahu akbar sidaasaad moodaa sababta fiiri wuxuu yidhi idaa kabara markuu takbiirsado jacala waa yeeli jiray yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi labada garabku aadkooda xadiidka mali bn xuwayrisna waxaa ku sugnaa kabara allahu akbara nabigu yidhi uma markaas kadib uu rafaca yadayhi labada gacmood kor u qaado kaas waa ka sii cadyahayba waa ka sii cadiya marka waxay noqoneen allahu akbar ayay noqoneen marka kaas riwaayad abi daawuud laftirkeeda waxaa ku sugan kaana rasuulu lahi sala allahu alay wasalam idaa qaama ila salaati yarfacu yadayhi xataa yuxaadiya bihimaa mankibayhi uma yukabir uma yukabir waxa wey sunanka abi daawuud ku taal uma yukabir taas waa maxay tuse inuu kor hormarinayo gacmaha oo inta saas yidhaah uu kadib lahaa allahu akbar taasay tuse sidaas ayay tuse sidoo kale xadiidka ibnu cumar xadiidka ibnu cumar ee bukhaariiyo muslim labaduba wariyeen waxaa ku sugan ra-ytu nabiya iftataxa takbira fi salaati fa rafaca yadayhi xiina yukabiru nabigaan arkay markuu salaada bilaabanayay oo gacmaha kor u qaada marka uu waxa weyn allahu akbar leeyay kaasna waxay tusee isku mar inay yihiin isku mar ay yihiin oo ay waxa weeyaan allahu akbar istahay oo gacmaha kor u qaadidooda iyo takbiirtu ay isku marta taas ayay tuseen sidaasay tuseen kadalika riwaayad kale iyadana sidaas oo kale idaa qaama lisalaati rafaca yaday uma kabar marka waxay yidhahdeen ahlucilmigu taasoo kale waa midka la yidhaahdo ikhtilaafu tanawuc ikhtilaafu tanawuc sunan kala duwan oo nabigu intaba sameeyey weeye waxay tusee dhammaan inay ban- bannaan yihiin oo waa maxay allahu akbar intaad tidhaahdo inaad gacmaha kor u qaaddo iyo inaad tidhaahdo gacmaha inta kor u qaaddo aad tidhahdo allahu akbar iyo inaad isku marka dhigto oo aad waxa weya markaad gacmaha kor u qaadaydo iyo allahu akbartu isku mar noqdaan oo tidhahdo allahu akbar wuxuu leey cabdallah bni saalix alfawsaan afdal waxaa ah inuu takbiirta bilaabo markuu gacmaha kor u qaadayo markuu dejiyana uu dhammeeyo oo isla socdaan afdalka taasaa ugu ah waana sida xadiiska cabdullahi bni cumar ee bukhari muslimna ku sugan saa oo waxa weeyaan isku mar bilow ilaa dhammaad ay wada socdaan oo gacmaha uu soo qaadayo allahu akbar ay isku mar noqdaan sidaas weya laakiin saddexda miduu sameeya waa usugnaani hadduu allahu akbar inta yidhaahdo uu saas yidhaahdo iyo hadduu yidhaahdo allahu akbar oo allah akbarta daba mariyo ta gacmaha kor u qaado iyo isku mar hadduu ka dhigo saddexdu waa usugnaanaydaa laakiin taas ayuu afdalka ku tilmaamay uma ra-aytu nabiya nabigaan arkay dheh sala allahu calayh wasalam idaa kabara allahu akbar markuu yidhaahdo jacala yadayhi labadiisa gacmood ayuu yeeli jiray xadwa mankibeyhi labada garabku aadkooda wa idaa rakaca markuu rukuucayana amkana wuu qabadsii jiray yadayhi labadiisa gacmood min rukbatayhi labadiisa jirib ayuu qabadsii jiray marka taasuna waa sunno kale marka qofku rukuuca waxaa la rabaa labada jirib inuu labada gacmood qabadsiiyo weliba maahan korka inaad ka saarto waxa weeyaan riwaayadda abu daawuud ay ku sugan tahay kaanahu qaabidun waxaad moodaa inuu cantoobinayo calayhima korkooda sidii wax cantoobinaya farahana waad kala fogeynay markaas sida sunnada ah faraha waad kala fogeynay markaas rukuucayda iyagoo kuu kala fog aa sidii wax cantoobinayaad labada jirib ugu qabanay iyagoo sid wax kuu kala fog ah waxaa kaloo lagaa rabaa sida riwaayadda abi daawuud ku sugan waa wataraya day labadan gacmoodna inaad qaanso ka dhigto aan inaad kaliyaha ku dhegto maaha lama ogola waa inaad qaanso ka dhigto saas aad waxa weeyaan aad usoo laabto saas iyo u taagta iyo lama rabo waa inaad qaanseydoo labada gacmood inay gotaana la rabaa tan kale fatajaafa can jambay labadaas gacmood labada feerood waa inaad ka fogeydo ma ahan inay taabtaan waa inaad ka fogeydo waa inaad ka fogeydo madaxana waa inaadan laalaadin korna u taagin markaas waxaa soo baxayda rukuuc sax afar shay marka laysla helo afar shay marka laysla helo waxaa meeshaas ka soo baxayda rukuuc sax oo waa maxay inaad labada calacalood labada jirib ku qabato inaad dhabarka laabto oo aad sidaas dhabar u siman min sinaha ilaa madaxaaga saas u siman ka dhigto iyo inaad waxa weeye madaxa aadana laalaadin korna aadan u qaadin iyo inaad labadaada xusul labada dhinac ka fogeydo ka fogeydo taasuna waxay keenaydaa marka hore tukayda meel ku qaada inaad ku tukato daad marka horeba tukatay adoo saasoo kasii jeeda qibladiiba ciriiriga meeshaas ka jira waxa weeyaan tacaamul safkiisa inta isku dheji isku dhejisa ay ulahaayeen safka ha laysku dhejiyo sax laakiin meelaad ku tukan karta waa inaad heshaa sidaas layskugu tumayo haddii marka dambe qiblada laga jeestaba oo qofkiiba xataa toos saas uma dhihi karo ciriiriga meeshaas ka jira saasuu yahay xuu ku sujuuda marka ilaa hadduu yidhah waa sujuu rukuuca miduu xusulka ka gelina feerka marka waa khatar wey marka marka hore meel ku qaada ku tuko horta meel ku qaada ku tuko markaasaad sunnadii oo dhan aad noolay kartaa haddii ay ciriirigaas kugu soo aado waxay noqaydaa inaad sunnada ka tabto intaad qof muslim dhib yahay ilaa qof muslim in la dhibaa waa xaaraan tanuna waa sunna marka inaad sunnada ka tagtay noqo intaad qof dhibi lahayd haddii meesha ciriiri kugu noqoto laakiin marka horeba meel ku qaada ku tuko marka rukuucda afartaas arrimoodaa loo rabaa in la helo wa idaa rakaca markuu rukuucayana amkana nabigu waa qabadsii jiray sala allahu calay wasalam yadayhi labadiisa gacmood min rugbatayhi labada jirib oo ku qabana isagoo faruu kala baxsan yihiin uma sahara waa laabaa dahraw dhabarkiisa dhabarka saas u sima maahan inaad adoo taagana saas u qolocdo dhulka waa inaad dhabarkaaga laabto jabido si dha rasmi u jabido ilaa dhabarka uu sinaado haddii biyo lagu shubo aysan gadaal iyo hore midna u daadanayn madaxana waa inaadan korna u qaadin uma hasara weeye hasara uma hasara waa laabi jiray nabiga dahraw dhabarkiisa ayuu laabi jiray fa idaa rafaca markuu kor soo qaado ra'saw madaxiisa istawaa waa sinaa jiray xataa yacuuda ilaa uu laabto kullu faqaarin laf kastoo dhabarka faqaarka waxa la yhaha lafaha dhabarka laf kastoo dhabarka ilaa uu ku laabto makaanahu booskiisa tanna waa ictidaalki marka rukuucda qofku ka soo kaco uu horta soo soconaayo waxaa la rabaa inuu isku daro samica allahu liman xamida iyo soo dhaqaaqidda ilaa samic allahu liman xamida istaagu ma laha soo dhaqaaqiddaa leh waa inaad ku soo kacdo samica allahu liman xamida waa inaad soo tiraado marka aad tidhaahdo waa inaad caadi u istaagto oo dhaqdhaqaaqa joojido qof taagan aad noqoto markaas ilaa lafihii dhabarka laf kastaaba meesheedii ku laabato oo qof caadiya oo taagan aad noqoto qof caadi oo taagan aad noqoto ictidaalki waana meelaha ugu khatarsan dadku ay salaada ka boobsiiyaan fa idaa sajada markuu sujuudo wadacaa waa saari jiray nabiga yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhulka dhigi jiray ayra muftarishin xaalo uusan goglanayn walaa qaabidin uusan laabayn labadan gacmood markaad sujuudda u dhigto waxaa la rabaa horta farax nab inaad ku siido rukuucdiina maxaa la rabay inaad kala fogeydo sujuuddana maxaa la rabaa nab inaad isku siido sidii biyo inaad ku ceshanaydo o kale waxaa la rabaa markaad dhulka dhigto inta cad labada sacad bis inaad dhulka dhigto macal suulka waa inay qiblada ujeedaan haddaad suulku qiblada ka jeesto lama rabo dhammaan farahan waa inay ujeestaan qiblada meesha aad dhigaydaana waxa weya meeshii markaas allahu akbar leed aad gaarsiinayday meesha aad dhigayda meesha rabta maa waxa weya qaara keliyaha intooda dhiga lama ogolo waxa weeyaan meesha aad dhigaydo waa labada garab hoostooda barta labada garab ku aadanaad hoos dhige sida xadiiska ku sugan labada garab barta ku aadan halkaasaad dhige ayagoo farihii isku dhegan yihiin oo qiblada u wada jeedaan tobanta faroodba qiblada ay u jeedaan halkaasaad dhigay waxaa la diidaa laba shayba iftirash iftirash waa maxay sida caruuraha yarka u tukadaan oo kale oo dhudhunkan inaad dhulka dhigto aad dhudhunka dhulka iska dhigato lamar ogola waxaa la rabaa inta aad dhig xusulkana taag de waa meel waasican awr joogtay xusulka taag labada xusul lama raba inaad hoosta gashato labada xusul waa inaad taagto dhudhunkaana waa inaadan dhulka dhigin marka labada shay waa laraba farahana waa inaadan soo laabin faraha qiblada aad u taagto farahana waa inaad qiblada u taagto labada xusulna aad kor u taagto maxaa la diidaa inaad xusulkaba dhulka dhigto amase labada dhinacad ku dhajido labadaba lama ogola maxaa la diidaa faraha inaad laabto faraha isku dhaji qiblada ujeed xusuladana taag labada dhinacna ka foge meesha aad gacmaha dhigaydaana ha noqdeen labada garab aadkooda meesha markaad kor usoo qaadda aad soo gaarsiinayda intaasba garo waxaa kaloo banaan inaad waxyar hore usoo dhigto oo labadii dhagood ila iyadaaba maraa lasoo gaarsiinaaye inaad ayaga hoostooda dhigto marka halkaa dhagaha hoostooda dhig ama garbaha hoostooda dhig labada meeloodaa dhig wastaqbala nabigu wuxuu la qaabilaya dhe biatraafi asaabici rijlayhi labadiisa lugood labadiisa lugood farahooda farahaas foodooda alqiblata qibladuu la qaabilaya nabiga sala allahu calayh wasalam faraha cagaha qibladu ujeedinay bal taas fiiri cid inta tabiiqidaa bal ha fiiri agarka waxa weeyaan markay dadku tukanayaan waxay sameeyaan qaarkood korayba u sidaanba cagaha jilbaha dhug u yaalla waana eber toddoba xibnoodaa la rabay labaa kaa maqan maba aadan sujuudin kor u sidaa markaasu cidiyaha dhulka ku xantayna ku taataabana lama ogola waxaa la rabaa cagtaada faraheeda dhulka dhig markaad dhigto laab faraha waa inay soo laabmaan qiblada waa inay soo aadaan tobankaaga farood caga khaas ee meesha faraha ay cagta uga taalla ay dhulka ku dhacdo meesha waxa weeyaan ay faruhu ku kala leexdaane cagtaada taasaa la rabaa dhulka inay taallo farihiina iyagoo laaban ay dhulka yaalliin oo qiblada xaggeeda usoo jeedaan iyagoo laaban ay dhulka yaalliin qiblada xaggeeda inay usoo jeedaan taas marka aad qof walbaa inuu asagu naftiisa balbaroobeeyo wey dii kale waxa weeyaan farihii koraad ba u sidataa cidiyaad baa dhulka ku xogeen marka ma haydin aawa farahaaga qibladiiba ma jiraanba qiblada inay soo aadaan aad rabaa inaad ku inaad waxa weya ka shaqaysiido oo aad naftaada ku ku imtixaanto oo aad waxa weeyaan la socoto salaadaada wey dii kaleeto wax iska imaanaya maaha wa idaa jalasa markuu nabigu fadhiisto fi ragcatayni laba ragco jalasa waxuu ku fadhiisan jiray calaa rijli lugtiisa alyusra bidixda ah tanna waxay tahay salaada marka la atixiyaadsanayo salaadda marka la atixiyaadsanayo hadday salaadu laba fadhi leedahay salaada laba fadhile waa salaada afar ragca iyo salaadda saddex ragca taasaa laba fadhile labada fadhi midba siya loo fadhiista isku qaab looma fadhiisto fadhiga hore ayuun hadda maraynaa wuxuu yidhi wa idaa jalasa markuu nabigu fadhiisto fi ragcatayni laba ragco jalasa wuxuu ku fariisan jiray calaa rijlihi lyusraa lugtiisa bidixda ah lugta bidixda ah inta gogosho aanqawgeeda ku fadhiiso aanqawgeeda gudaha ah ku fadhiiso dusha uga fadhiiso salka saaca wa nasaba waa taagi jiray alyumna midigtana midigtana inta faraheeda dhulka dhigto qiblada u jeedido ciribteeda korutaa ciribteeda korutaa sidaasuu fariisan jiray waidaa jalasa markuu fadhiisto fi ragcati alakhiira ragcada ugu dambayda waa fadhigii labaad qadama waa gudbin jiray rijlahu lyusraa lugta bidixda ah wuxuu ka hoos bixinaa lugta midigta ah lugta midigta bawdadeeda iyo shanshadeeda oo dhan uu ka gudbina banaanka u saaraa lugta bidixda ah wa nasaba waa teega aluqraa midda kaleo midigtaana sideedii weeyo inta asaga iyada loo dhigo faraha fooda oo faraha la laabo qiblada loo jeediyo asalkeeda ama ciribteeda kor loo taaga waqacada wuxuuna ku fadhiisan jiray calaa maqcida maqcadati baridiisa salku dhulka dhiga marka dhanka oo waxa weeyaan bilixda ah sinta bilixda ah uu dhulka dhigana marka midka horeeto waxaa la idhahdaa iftiraash aa la yhaha fadhiga hore fadhiga horeeto oo lugta bidixda inta gogosho inaad ku dul fadhiisato iftiraasha la yha ama goglasho ilaa lugtaadi ad goglad midkan dambe ood sinta dhulka dhigaydana waxaa la yhaha tawarug sin dhul dhigid aa la yhahdaa ilaa warigku waa sintee marka maqcadada salkaad ku fadhiisana waxa weeyaan waxa weya sinta oo bidixda ah aad dhulka dhigeen akraja bukhaariya soo saaray dhammaan tilmaanta la tilmaamana rag iyo dumar waa isku mid madaahibta gabola waxay dhahan sida shaaficiyadoo kale waxa weyaan dumarka xoogaa ragga meelay uga duwan yihiinoo waxaa la rabaa maalan marka la rukuuca iyo marka la sujuuda waxaa la yidhi waa in labada xusul dhinacyada laga fogeeyo marka taas waxay dhahdaan ragga ay u gooni tahay gabadha astura la rabaa inay isku dumantaa la rabaaho laakiin taas waxa weya daliil male waxaas nabiga u wada nabiga rag iyo dumarka asagaasaa la rabaa inay ku wada daysadaan ee umu dardaa oo gabar faqiihada aheedna sida bukhaariga ku taalla sidaas raggay u tukan jirta marka sida sawaabka rag iyo dumar waa inay nabiga ku wada daysadaan sala allahu calayh wasalam oo isku qaabkaas ay u tukadaan weeye qaabkaas inay u wada tukadaan weeye وعن علي, رض... وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسولك كان وحوها إذا قام مركو استاغو إلى الصلاة الصلاة قال وحبه جري وجهت وجهي للذي فضر السماوات إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره رواه مسلم انتاس كجلال وحو جلال مركا axaadiis xoogaa ka hadlayda sifaadii nabiga qayb qayb marka allahu akbar marka la yidhahdo waxaa ku xiga ducaau liftitaax ducada la yidhahdo ducada furfurashada ducadii furfurashada ayuu marka galay marka mid ka miduhu ku bilaabay uguna dheer taas waxay tahay midda cali ibnu abi aalib uu wariyey radia allahu canhu rasuulka uu ka wariyey sala allahu calay wasalama rasuulku inuu ahaa markuu salaada u istaago idaa qaama ila salaati salaada markuu u istaago marka salaada markuu u istaago taa loola jeedaa idaa qaama ila salaati salaada markuu u istaago xaafid ibnu xajar markuu xadiidka dhameey waa kan yidhi wa fii riwaayatin waxaa kusugnaatay oo lahu muslim usugnaatay ana dalika arrinkaasu fii salaati leyl ayuu ahaa salaada la sheega waa salaat lleil uu yidhi xaafid ibnu xajar muxaqiqa samiir ibnu amiir azuhayri ee kitaabka taxqiiqiisa leh wuxuu yidhi haadaa wahmun min alxaafid xaafidka ismoodsiiyey ee riwaayadaas uu sheegay kuma taalo muslim salaatuleyl markuu u istaago inuu tan akri jiray oo ay salaatuleylka ku gaar tahay muslim kuma taalo isagaa ismoodsiiyey uu yidhi isagaa ismoodsiiyey kuma taalo sidaas darteed wuxuu yidhi waxaa cuskaday oo ictimaaday xaafidka warkiisan bacdulmucaasiriin culimmadii waqtigan ahayd gobolka mid ah ayay ictimaadeen markaasay waxay fadwoodeen ducadan aan hadda akri doonno wajahtu wajiya ah inay gaar ku tahay waxa weya salaada sunnada ah oo habeenkii la tukado arrintaasuna waa khada u yidhi maxaa yeele waxaa tusaya abu dawuud waxaa ku taalla kaana idaa qaama ila salaati lmaktuuba salaada waajibka markuu itaagu tan akrija saasaaba ku cad abu dawuudkaba abu dawuudkayba ku caddahayba inay salaada waajibka aheed wakadalika ibnu xibbaanna sidaasay ugu taalla wey cabdalla fawsaan laftirkiisuna waxa weeyaan intaas ayuu yidhi asna oo wuxuu yidhi xaafidka ayaa wahmiyeye waxa weeyaan muslim kuma sugna wax tusaya arrintaas inay salaatuleyl tahay laba wej ayuu ku wariyo saxiix ah waxa weya laakiin axaadiista salaatulailku ku dhex sheegay sidaas darteeda wuxuu idhaha cabdullahi ibnu saalex alfawsaan wahmigan waxaa uga horeeyey yidhi xaafidka ibnulqayim calaamatu ibnulqayima uga horeeyey oo zaadimicaadka asnaf sidaasoo kale sheegay waxaa sidaasoo kale sheegay uu yidhi alcalaamatu ibnu daqiiq lciid oo ilmaamka ku sheegay wahmigaasuna wuxuu ka yimid istitaaxan oo duco dheer ah iyo isagoo salaatuleylkii muslim ku dhex sheegay markaas is yidhahdeen sunnada u manaasib ah laakiin sida sawaabkao saas maahan wuxuu yidhi waxaa ku sugan abu daawuud iyo tirmidi riwaayadahooda gobol ka mid ah idaa qaama ilaa salaati lmaktuuba abu daawuud iyo iyo tirmidi kaliyana maahan kutubaha kalena waa ku taalla manaajicda kale sunnada marka salaada waajibkaa haba nabigu ku akriyo ducada ducaduna waa sidaan marka ducada de wax alfaad yaru ka soo qaata tusaalo ka rabaahe waa in inta maraajicdeeda loo laabto lasoo xifdiyo ilaa ducadii dhamada lagu tuka lahaa ishaara ma anfacaydo sidaana weeye lafdigiisu wuxuu ahaa wajahtu wajiya liladii fadara samaawaati waalarda xaniifan wamaa ana min almuslimi wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabi اlcaalamiin laa shariika lah wbidalika umirtu waana min almuslimiin allahuma anta almelik laa ilaaha ilaa anta anta rabbii waana cabduk dlmtu nafsii wاctaraftu bdnbii faqfir lii dunuubii jamiica inahu laa yakfir dunuuba ilaa ant wahdini laxsan اakhlaaq laa yahdi laxsaniha ilaa ant wsrif canii sayiha laa ysrifu canii sayiha ilaa anta labayka wasacdayka wاlkhayru kulh fii yadayka wsharu laysa ilayka wاlmahdiyu man hadayta an rabika wailayka tabaarakta rabana watacalayta astaqfiruka watuubu ilayk sidaasay aheed wlmahdiyu man hadayta muslimka kuma taalo meelo kale laga siyaadiyey marka ducadaas dheer ayaa nabigu akriyay salaada wuxuuna ku akriyay weliba waajibka ah marka salaadaheena siday u gaaban yihiin iyo salaaddii nabiga ad kala fahmi kartaa iftitaax iyo intaas markaas kadibaa qiraaa bilaabane maantana haddaad ku tukato masaajida gobol ka mida duhurkii waxa weeyaan faatixada intaadan akrinu rukuuca bal ducaa iftitaax adoo ku jiru rukuuca faatixa iska daaya waxaan la ogsoonyahay nabiga sala allahu calayh wasalam inuu duhurka ku akri jiray labada ragco ilaa soddon aayadood oo kale ducadaas inta akriyo mararka gabal oo ducadii saas udhaadheer akriyo ila salaada waajibu ku akriyi karo oo markaas kadib waxa weyan tacawudkii akriyo oo faatixa akriyo ayuu akri jiray waxa weeyaan soddon aayadood un wax ku dhow oo labada ragco marka laisku daro soddon uba ku akri jiro marka aad inay salaadii nabiga iyo salaadaha aan tukana u kala gaaban yihiin sidaasaad ku fahmaydaa marka intaanu qoray wuxuu yidhi wajahtu waxaan ula qastay wajiya wejigayga liladii allihii fadara abuuray asamaawaati cidharyaalka ilaa qowlihi intii laga gaaro min almuslimiin allaahuma allow anta adiga almeliku boqor ah laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahane anta rabbii adaa rabbigaygiya wa ana cabduka ana addoonkaagii ayaan ahay marka duco dheer weeye inta la raajaco waxay kuturaha adkaatay waa ku wada qoran yihin laga xifdiyo wey ilaa aakhiri rawahu muslim xadiiska wariyey wa fii riwaayati waxaa ku sugnaaday yihi xaafidka oo lahu u sugnaaday muslim laakiin waa wahmi ay yidhaahdeen muxaqiqa iyo shaarixa labaduba eh ana dalika arrinkaasu fii salaati leyl ayuu ahaa marka intaas waxaan ka faa'iidnay ducadaas dheer inay ka mid tahay ducooyinka oo waxa weya salaada lagu furfurto oo markii qofku salaada xirto oo allaahu akbar yidhaha intuusan wax kale akrin ducadaas inuu akriyo intuusan wax kale akrin waxa weeye inuu ducadaas akriyo oo ay ka mid tahay ducooyinka sunnada ah oo la rabo in lagu furfurto taas aan marka ka faa'iidnay wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala kaana rasuululahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam idaa kabara markuu allahu akbar yidhaaho salaada xirto idaa kabara markuu takbiirsado lisalaati salaada markuu u takbiirsadoo xirto sakata waa aamusi jiray hunayatan inya hunayatan waa in yar in yar wakti yar waa aamusi jiray loolama jeedo waxba ma akri jirin ee qiraa'ada kor loo akrinaayo uusan kor u akri jirin kor qiraa'ada kore ma akri jirine hoos wax u akri jiray hoos wax u akri jiray waxaana kutusaya fiiri inuusan aamusi jirin wuxuu yidhi sakata waa aamusi jiray hunayatan in yar qabla an yaqra' intuusan akrin fasa'altu waa weydii fasa'altuhu nusqooyinka abu daawuudka waxay ku taallaa nusqooyinka buluuqulmaraam amaa bukhaari iyo muslim kuma taallo xadiidkuna wuxuu ku yaalaa bukhaari muslim bukhaari muslim waxaa ku taalla faqultu yaa rasuula allahi biabii anta wa ummii ara'ayta sukuutaka bayna atakbiiri waalqiraa'ati maa taquulu saasaa ku taalla marka fasaltu waxaad moodaa xoogaa inuu iska soo khulaaseeyey xaafidka waa weydiiyey laakiin bukhaari iyo muslim lafdiga ku yaalla wuxuu yahay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah biabii anta wa ummii aabbahay iyo hooyadeeyaa lagugu furtaahe ara'ayta iiga waran sukuutaka aamuskaaga bayna takbiiri allaahu akbarta iyo walqiraa'ati qirada kor loo aqraa udhaxayda aad aamusan tahay maa taquulu waa maxay waxaad sheegayda fiiri marka waa aamusantahy waa maxay waxaad sheegayda aamuska uu sheegaa kor wax u akri maydid wey say ku garteen marka inuu nabigu wax akri jiray maadaama uusan kor u akray la waa gartay waa kanle maxaad akridaa wuxuu ku gartay qofka markuu aqrinaa ninka garkiisia dhaqdhaqaaqa nabigu gar weynu lahaa garkiyaa dhaqdhaqaaqa saasuu ku gartay saasuu ku gartay yihahdeen ahlucilmigu waa weydiiyey faqaala nabigu wuxu uhi aquulu waxaan idhaahdaa allaahumma allow baacid kala dheeree baynii aniga iyo wa bayna khadaayaaya gafafyaalkayga ilaahu aniga iyo gafafyaalkaygana kala fogee kamaa baacadta sidaad u kala fogayday bayna almashriqi qorax ka soo bax iyo walmaqribi qorax u dhac meesha qoraxdu ka soo baxdo iyo meeshay u dhacdo saad u kala durjidood u kala fogayday ilaahu dunuubta iiga foge oo iga ilaali in dunuubta iga dhacdo dunuubtii allaw iga ilaali oo qof dunuubta ka fogaada iga dhigoon samayn allaahumma allow naqini iga nadiifi min khadaayaaya gafyaafkayga oo tadana maxay ta hadday iga dhacdo horta marka hore qof iska ilaaliya allow iga dhig hadday iga dhacdo dunuubtiina ilaahayow iga nadiifiyo igu dembi dhaaf way tan dambena ilaahu ii dembi dhaaf way tan dambe allaahumma allow naqini iga nadiifi min khadaayaaya gafafyaalkayga kamaa yunaqa thawbu marada sida loo nadiifiyo marada al abyadu cad min adanasi uskaga sida looga nadiifiyo sida marada cad wasaqda looga mayro ilaahow sidaas iigu dembi dhaaf macnaha marka hore allow iga ilaali dunuubta hadday dunuubta iga dhacdana ilaah ii dhaaf waa hadday iga dhacdana ilahu ii dhaaf marada cad muxuu doorto marada cad wuxuu dooranaa waxa weya marada kale iyadoo uskag badan ama wasaq badan ku taalla karsane laakiin mara cad barya hadday ku taalla horaa laga arka marka sida marada cad ayn looga nadifiyo barta yar inta la raacraaco oon loogu erag ilahu saasoo kale dunuubta iiga dhaaf allaahumma allow iqsilii iga mayr min khadaayaaya gafafyaalkayga dunuubtayda allow iga mayr bilmaai biyo wasalji baraf walbaradi qabow biyo waa taqaan sarajkana waa biyaha barafka caadiga wey biyaha dhulka ku xarkagay wey biyaha dhulka inta lagu qaboojiyey barafka noqday wey beredkana waa barafka cirka ka soo dhaca ayagoo barafaa cirka ka soo dhaceen beredka cirkay uga soo ay ku barafoobeen markaasay soo dhaceen iyagoo baraf sarajigana waa midka dhulka ku barafoobay muttafaqun caleyh alcilmigu waxay isweydiiyeen muxuu nabigu u doortay sala allahu alay slam barafka iyo qabowga ilaa waxaa la og yahay uskaga ama wasaqda fujinteeda biyaha kuula u fiican oo fuji og waxay yidhahdeen xikmada ku jirta sida sheekhulislaam tabiya ayma kalema ay baraarujiyeen waxay tahay dunuubtu xaraaray leeda kulayl ila meel naaro ka imaan haydee waxaa marka u manaasiba qabowga qabowga u manaasiba in loo isticmaalo oo la idhaahdo ilaahow rabbiyo wax biyo qabow iiga mayr oo aan cadaabba itaaban marka xaraarada ama kulaylka dunuubta ayaa loo manaasibeeyey muttafaqun calayh tanuna waa duco kale oo ka mid a ducooyinka qofka salaada uu ku furfurto tii hore miday ahayd tanuna waa mid kale ducaa uliftitaax ayay ka mid tahay tanna oo allahuma markaad tidhaahdo waana midda xagga sanad ahaan ugu saxiixsan xagga sanad le marka la yidhahdo bukhaari muslimay ku taala tanaa ugu saxiixsan tii horena muslimay ku tiri marka agga sanadahaan ayadaa ugu saxiisan wa can cumara cumar ibnu khadaabna waxaa laga wariya radi allahu canhu anahu cumar kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdaa subxaanaka ilaahow waan ku nastahaa nuqsaan iyo ceeb oo dhan waan kaa fogeeyaa allaahuma allow wa bixamdika mahadintaada xaalo aan ku dheehanahay tabaaraka smuka magacaagaa qayrkiisu batay tabaaraka min albaraka laga keenay barakadana waa qayrka faraha badan ilaahow magacaagaa qayrkiisu batay oo magaca alle meesha lagu sheegaa waa barakowda wa tacaalaa jaduka ilaahow cadamadadaa weynaatay jad alcadama jaduka ay cadam cadamatuka cadamada jad macaanideeday ka mid tahay cadamada waxay ka mid tahay waxa weeyaan alfaada jadka loo isticmaala cadamada ka mid a markaa dee cadamada ilahay loola jeeda iyo weynanka alle walaa ilaaha mid la caabudo xaq lagu caabudaa ma jiro kayruka oo aan adiga ahayn walaa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro kayruka adiga maahane rawaahu muslim ayaa wariyey bisanadin munqadic sanad kala go-an hadalkaas oo waxa weeyaan cumar bnu khadaab ducadaas uu ku furfurtay imaamu muslim ayaa wariyey wuxuuna ku wariyey bisanadin munqadic sanad kala go-an ayuu ku wariyey marka sanad kala go-anuu ku wariyey muslim warkaa sidaas daraaddeeda riwaayadda oo muslimka kuma sugna marka kuma sugna riwaayadda oo muslimka kuma sugna laakiin wuu sii daba dhigo wuxuu yidhi war wadaar qudni daar qudna waa wariyey mawsuulan isagoo la xiriiriyey oo sanadku xiriirsan yahay wa huwa mawquuf wuxuuna ku eg yahay oo waxa weeyaan hadalkiisii yahay cumar ibnu lkhadaab radia allahu tacaala canh marka cumar ibnu khadaab qowlkiis weeye ee xadiis marfuuca markaan ma ahan muslim ay wariyeen iyo isagoo mawsuula midda daaruqudni u wariyey wa naxwuhu mid lamid ah oo sidaan oo kalea can abi saciidin alkhudriya laga wariyey marfuucan xaal nabiga loo kor yeeray sidaan oo waxa weeyaan cumar ibnu lkhadaab ugu furfurtay sidaasoo kaleeto ayaa waxa weyan laga wariyey abi saciidin alkhudriy inuu yidhi nabigiyaa ku furfurtay sala allahu alay slm cinda alkhamsa shanta agtoodu ku sugan yahy shanta waxa weyan afarta sunanka iyo axmed ibnu xambal waxaana laftigiisuna wuxuu ahaa nabigaa salaad inta inta soo istaagay habeenkii uu waxa weeyaan markuu istaagay wuxuu yidhi subxaanaka allahuma wabixamdika watabaaraka smuka watacaala jaduka walaa ilaha kayruka markaasuu yidhi laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar acuudu billahi الsamiici اlcaliimi min الshayطaani الrajiimi min hamsi wanafqi wanafqi saasuuna ahaa lafdigiisu xoogaa xadiidkaa sanadkiisa ahlucilmigu aad laiskugu khilaafeen waxaa ku jirta laba nin oo aad laiskugu khilaafo waa jacfar ibnu sulaymaan addubaci jacfar ibnu sulaymaan addubaci aadaa laiskugu khilaafayoo yaxya ibnu maciin iyo axmed ibnu xambal iyo ibnu sacad iyo waa tawfiiqiyeen yaxya ibnu saciid alqadaan iyo bukhaari iyo aimo kalena waa xoogaa daciifiyeen waxaa kaloo laisku khilaafsany sanadka ku jira cali ibnu cali alrifaaci asna waa laisku khilaafsany ahlucilmiga gabalna waa daciifin gabalna waa twiiqiyeen sidaas darteed ahlucilmigu xadiidka isku khilaafeen calaa kulli xadiidka xoogaha xasan uu soo gaarayaa sida xaafid ibnu xajar uu ku sheegay waxa weeyaan nataaijulafkaarka nataaijulafkaarka xasan weyu yidhi sheekh maxamed axmed maxamed shaakirna waa saxiixuu yidhi sheekh naasiudiin albanina irwaaulqaliilka waa xasan u yidhi marka xoogaha asaanidiisa marka laysku dardaro oo laysku xoojiyo xadiidku wuxuu soo gaarayaa inuu noqdo xadiid xasan ah oo markaas sugan hadduu sugnaadana wuxuu ka mid yahay ducooyinka lagu bilaaban karo oo iftitaaxa laga dhigan karo sidaas ayuu ka mid yahay marka sidaas ayuu ka mid yahay wa fiihi waxaana ku sugan uu kuu sheegay midaan xadiidka marfuuca ah oo abi saciidin alkhudriy laga wariyo shanta sunan afarta sunanka iyo axmed ku sugan wa fiihi xadiidkaas waxaa ku sugan wa kaana nabigu waxaa yaquulu mid yihahda bacda takbiiri acuudu billaahi samiici alcaliimi min ashayaan rajiim macnaha bacda takbiir waxa ula jeedaa allahu akbar markuu yidhaah uu dhihi jiray subxaanaka allahuma wabixamdika watabaaraka asmuka watacaala jaduka walaa ilaaha hayruka markuu intaas akriyo uu dhihi jiray laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar acuudu billaahi samiici alcaliim acuudu billaahi ilaahay baan magangelaa allah asamiici maqalka badan oo addoommada aqwaashooda maqlida badan allah alcaliimi oqoonta badan oo afcaashooda u ogaalka badan min ashaydaani shaydaankii ayaan ka magangelaa shaydaanka arajimi ilaahay naxariistiisa laga fogeeyey min hamsihi waalidiisaan ka magangelaa inuu iwaalo aan ka magangelaa wa nafqii kibirkiisana waa ka magangelaa inuu kibirkiisa igeliyo wa naftihi gabaygiisa iyo sixirkiisana ka magangelaa naftigan waa sixir waxa weeyaan waa gabaygiisa iyo shicirkiisa ama sixirkiisa kuwaasaan ilaahay ka magangelaa marka tanuna waa sunno kale oo sunnooyinka salaada ka mida oo waa maxay marka qofka allaahu akbar uu yidhaahdo salaada kadibna uu akriyo ducaaluliftitaax ducaaluliftitax hadda saddex bisaan sheegnay laakiin aad u badan yihi ducaaluliftitaax waana ikhtilaafka laydhaha ikhtilaafu tanawuc hadda saddexaan sheegnay oo waxa weeyaan wajahtu wajiya midda ka bilaaban iyo allahuma baacid baynii iyo subxaanaka allahuma wabixamdika saddexdaasaan sheegnay laakiin saddex maahan afarna maahan shanna maahan waa badan yihi ducaa liftitaax dhammaan inta saxiixa ah waxaa sunnaa middaan inaad mar akrido middaana mar akrido middaana mar akrido fa laba faa'iido waaweynay leeyihin hal mid inaad iska akrido waxaa ka fiican inaad midba mar akrido laba faa'iido waaweynaad ka hele labada faa'iido midda koobaad waxay tahay sunnadii nabigaad noolaynay sala allahu alay sl ilaa nabigaa middaana akri jiray tanna akri jiray tanna akri jiray tan labaad hal mid haddaad iska akrido carabku waa iskala qabsanaa hadhow markaad akrida macnaha inaadan ku tadaburin un badanto oo khushuucaad baaboo laakiin markaad adkaartan mid akrido ragco kale oo waxa salaad kale markaad xiratana mid kale akrido carabku waa la socona qirada maana ku macaansanaa tadaburka iyo khushuucaagana waa sugnaana marka fawaa'idaas ayaa ka mida fawaaidka ay u sheegeen markaad iftitaaxa dhammaydo intaadan qur'aan akrin faatixadiia la rabaa inaad akrido faatixadiina waa qur'aan intaadan akrin waxaa la rabaa inaad ilaahay magan gasho tidhaahdo acuudu biاllaahi min الshayطaan الrajiim amase acuudu biاllahi samiic اcaliimi min الshayطaan الrajiim amaad tidhahdo acuudu biاllahi samiic اcaliim min الshayطaan الrajiim min hamzihi wa nafkihi wa nafkihi saddexdaba waa sugan tahay marka inaad ilaahay magan gasho adoo ku camal falaya ilaahay qowlkiisa faidaa qara'ta alqur'aana markaad qur'aan akrin rabto faidaa qara'ta macnaheeda faidaa ara'ta alqira'ata wey faidaa qara'ta ey faidaa aradta alqiraa'a marka aad doonto inaad qur'aan akrido fastacid billahi ilaahay ka maangal min ashaytan rajiim marka koo waxaa ka a markaad tukanaydo waa inaad akrido jamaahiir ahlicilmi waxay hahdeen inaad akridaa oo tidhahda acuudu billahi min ashayطan rajiim waa sunno laakiin ahlucilmiga gabaala ku tagay inay waajib tahay waa daahiriyada daahiriyada waxay hahdeen waaba waajibba daadan akrin salaada kuma jirto marka ha ka tegin waa sunadii nabiga eh sala allahu alay w slam sida marka kalood qur-aan akhrisaydaba lagaaga rabo inaad u akrido oo haddaa salaada kaliya maaha ay ahlucilmigu isku khilaafsan yihiin ragco kasta ma la akrinaa mase waxa weeyaan ragcada ugu horeyda haddaad akridaa waa khalaas acuudu billaahida ayadaa iftitaaxa waa ragcada ugu horeyda bis salaad walba laakiin ragcaadka ka dambeeya iftitaax la soo celin ma amaa isticaadada khilaaf ayaa ka jira in ragco walba la soo celinaa iyo inay ragcada ugu horeyda lagu gaabsanaa waxa weeye laakiin inaad ragco walba akrido ilaa qiraa'o ayaa ragco walbaa leedahay sidaas ayaa si wanaag badan waana sida uu ku tegey imaamu shaafici imaamu nawowina raximah llahu tacaala majmuuca uu yidhi waa sida saxiixnimada badan madhabka shaaficiyada kan kale laftigiisa shaaficiyadu waa qabaan oo ah ragcada ugu horeyda kaliya inaad akrido laakiin shaafici wuxuu yidhi waxaan rabaa nawowi wuxuu yidhi sida madhabka shaaficiyadu xooga badan waa inaad ragco walba acuudu billahi tirahdo intaada faatixada akrin allah subxaana wa tacaala aclam sal llah wslam wbaaraka